bismillaahi raxmaan iraxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wbarakaatu dhegeystayaal hamiin fayloweyb ha ka dhawaadasna qodobada warkaan hamiignama idaacadda reediw baydhabahaan sheanka door korona madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen oo geega shir gudoomiyaha kulanka golaha wasiirada ra-iisul wasaare maxamed xus ra-iisul wasaare maxamed xuseen roobleh oo isuuna gudoomiye shirkaha golaha wasiirada oo geeg kalkaansay habraaciyo seminaar laba maalmood socday oo magaalada baydhabo aan socday qaar kumida wariyaasha dowlad goboleedka deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo geeg laha gebagabeeya galmudug oo dalab un gudbidi beela caalamka madaxweynaha maamulka jubbaland oo amar duldhiki golaha wasiirada cusub sharron ku hadlay amniga oo lakaqoobadi magaalada boosaaso akhbaraadka banaanka mignimaadan reediw baydhabo dhegeystayaal sinhaytaway baanka door karoon dalabka khaliijka dalalka khaliijka oo hajeedi dalab ku saabsan wadahadalada iiraan hamiin fayla waa tumiyo toddobada bilo abriil lamada kun labaati oo kowka waana hamiignimo khamiisba hayta hagal hayta jima intaasi waana qodobadii warkaan hamiignimo idaacadda reediw baydhabahan shaan ka door koronay haddana dhegaystayaal warkii oo faahfaahsan hamiin faylah dhegaystayaal madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen oo geeka shir gadoomiye shirka golaha wasiirada koonfur galbeed soomaaliya madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa shir gadoomiye shirka golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo toddobaadkan warbixino laku dhegeysaday wasiirada wasiirada wasaaradaha amniga qorsheynta caafimaadka walbarashada iyo arrimaha gudaha wasiirada wasaaradaha amniga qorsheynta caafimaadka walbarashada iyo arrimaha gudaha yaweybaha iyo koorbeedha howlaha iyo waxyaabihii anqabsoomi ee iyo kaqabadan deegaanada koonfur galbeed hanti weyba iyo kudhegya madaxweynaha ku dhegeysaday madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen dhinaga kale madaxweynaha koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen iyo weyba wuse golaha wasiirada aan ku warbiyey warbixin ku saabsan xaalada dalka ee ushada maraha iyo safarkii uusan ku maqnay magaalada muqdisho ee ku saabsanay arrimaha doorashooyinka dalka kulanka golaha wasiirada madaxweynaha geeka shir gudoomiyaha isla qaadi kudib weyba walalanku hadali warbaahinta aan faahfaahiyey wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed eliyas qalinle waybaab sida caadadaha ay tahin iska koynay shirkii isbuuculaga haayay ee golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya kaasi oo uu shir gudoomiyay madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftegare shirkaasoo runtii ajendooyin eedeed inshalgidisan dinkudoodii ajendaga inka horeeya way bahaayay amniga guud isbuucii lahadhaafi ee deegaanada koonfur galbeed soomaaliya safar shaqa madaxweyne cabdicasiis uusa ka shalbiyey runtii isbuucyadan ka dambeeyey magaalada muqdisho oo ka saabsanayay arrimo doorashooyinka warbixin guud oo lagu dhugunsaday wasiirka qorsheynta iyo maalgashiga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya kaasoo ka eedinayay tii safar shaqo uusan ka seeday degmada diinsoor ee gobolka baay warbixin guud dhismayaalka golo deegaanada koonfur galbeed soomaaliya oo lagu dhugunsaday wasiirka arrimaha gudaha warbixin guud oo ka saabsan warbarasho imtixaanaadka sanad dugsiyeedyada fasalka sideedaad iyo iyo milrys aada form forki deegaanada koonfur galbeed soomaaliya isbedeladii sanadkii hore iyo sanadkun oo usiina ku warbiyey wasiirka walbarashada warbixin guud oo usiina laku dhugunsaday wasiirka wasaaradda caafimaadka wasiirka oo usiina ku dahowiyey tallaalka qeybta uujishay lamaad un ka dambooyay oo koonfur galbeed hadeeri iyo wasiirka kalluumaysiga oo usiina maylarayo safarka seedi deegaanka jaziira ee koonfur galbeed oo usiina warbixin laku dhugunsaday intaas iyo maylaraayusa shirka golo wasiirada koonfur galbeed laka falanqeeyay ka hormaro qodobka aan ka horeeyay way bahaayay madaxweyne cabdicasiis xasan mad laftagareen oo ku warbiyey safaradii shaqa oo arrimo doorashooyinka qaranka soomaaliya linkudahowaayo uusa ka seedi magaalada muqdisho kaasoo madaxweyne cabdicasiis nin sheegay runtii amba golosha wasiirada usan sheegay inuusa ahaay safar runtii arrimo masiiri ah oo eediyeed muhiime runtii la kafalanqeeyey runtii seventeen september hiliskii haayay doorashooyinkana la xakamayl mariyey kaasoo maylaraayayuus aada goloshay wasiirada runtii warbixin dheer isku siiyey inka dambeynuu soo maylaraayayuus aada waanan iin sheegay inii wadanka doorasho galahay runtii waanan baahantay ini maylaraayayuus aada mas-uuliyiinta qof kastoo mas-uul ee runtii ini mas-uuliyad ku saarantay inuus doorashadaasi runtii walaa unku eedanayay runtii koonfur galbeed inuus yani insurum waan ku qayb qaadado madaxweyne cabdicasiistaas hadda wayba ku dahoweey doorkii uusa ka lahay runtii hiliskan ka dambooyi oo muqdisho yani doorashada wadanka laka saxiixi qaybtii tumaility february runtii baydhabo ku dhiidi runtii usoomaylaraayuusa aada soomaali dhan iyo wada ogta doorka usku qaadida oo ahay runtii door ad a jamiilan ah oo runtii mugwiinka fadhiya runtii wasiirka amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya way warbixin guud isku biyey xaalado amniga isbuucyada lahadhaafi deegaanada koonfur galbeed soomaaliya usoomaylaraayuusaada kudahowi walyaabo yar yar oo runtii qaraxye oo nimanka nabad inool diidka iyo kujaysideen magaalada kumeel gaarkeena ee koonfur galbeed ee baydhaba iyo horumaradii laku deyri runtii dhibaatooyinkaasi nimanka nabad inool diidka ee shabaab oo maylaraayuusaad wasiirkuusu sheegay ni maylaraayuusaad nimanka qaswadayaalka hay wasaaradda amniga iyo lakaaladaas laamo amniga runtii insurta galay inii ogalanta laha ka dhiga waana maylaraayuusaada cadaaladda la marsiiyi doona way kaloo maylaraayuusaad wasiirka amniga isku dahoobay walyaabagii kudhigi deegaanka daynuunay ee gobolka baay oo nimankii nabadinalodiidka al-shabaab iyo weerarha ka qaadeen kaasoo ciidamada dowladda federaalka iyo ciidamada koonfur galbeed runtii weerarkaasi runtii guul eediya dambeleren iyo kusheeneen runtii nimankiina maylaraayuusa aada meeloog iyo kukoyan runtii maylaraayus markii dambe laka guulaysaday iniyo meel iyo kukoyan laka naga wasiirka way kaloo kudahoway runtii maadaama wadanka doorasho usagalahay xaaladda maylaraayuusa aada arrimo doorashooyin la galahay iniyo eeta ini la xoojiyay amniga deegaanada koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan way kaloo niin sheegay inay wasaaradda amniga iyo habandhiga doonto qorshayaal sidanka dhaqsi ah badan oo laka xoojiyaa deegaanada ku dhigi doonaan arimo doorashooyinka sida baydhabo iyo baraawi runtii usoo waana sheegay in amniga guud maalmo doorasho maadaama la galahaaye wasaaradda amniga sidii hor isi ku duuban runtii iyo habandhigi doonta insha allah haddana waybaba sheegay in laamo amniga usoo lakaalada runtii saraakiille qusayti dhiniga amniga oo hadlahay milatarigii booliskii iyo nabad sugidii daraawiishtii ini maylaraayuusaada markasta beegan inka jiraan sidii cadowga linku difaaca lahaayay shacabka kan maylaraayuusaada koonfur galbeed soomaaliya
dhinaga kale wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane celiyaas qalin leh ayaa weyba uuse sheegay in lagu hadlay booqashadii dhowaan uuse boogday wasiirka wasaaradda warfaaf wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda dowlad goboleedka koonfur galbeed deegaanka jasiira wasiir ilyaas qalin leh ayaa hadal qaaday in madaxweynaha geeka warbixintaasay ku dhageysadii wasiirka kalluumeysiga
wasiirka kalluumeysiga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa weybaaba ku dahoway runtii safar shaqa oo uuse kaseedi deegaanka jasiira kaasoo runtii maalmo ugu ka dambeoyay runtii arrimo maylaraayuus aada caqabado ee runtii ku teeganayo amba hawajahay runtii inka damboyna gole wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo su shir guddoomiyaya madaxweyne cabdicasiis way baaba cambaareen cambaareena runtii amba cambaareen aad iyo aad u ballaaran ay u jeediyeen maamulka gobolka banaadir oo uu hogaaminayay guddoomiyaha gobolka banaadir cumar finish runtii socdaal uu ku tegay deegaanka jasiira oo haba yaraatee maamulka koonfur galbeed soomaaliya aanan lagu soo wargelinin iyo mas-uuliyiin kale oo gobolka banaadir ka tirsan runtii oo ugu horeeyo guddoomiyaha gobolka banaadir oo aan ognahay amba aad wada ogtihiin in jasiira ay ka tirsan tahay uu yahay deegaan ka tirsan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya oo ay habboon tahay inaanan haba yaraatee deegaan deegaan kale uusan ku xadgudbin mas-uulkeeda hadduu tegayana ma uu soo wargeliyaahi maamulka ambaba dowlad goboleedka markaasi u hoos imaanayo deegaanka sidaa markaa kadibna sidaa mas-uulka iyagoo mas-uuliyiin kale deegaanka oo maamulka uu ka tirsan yahay ayla socdaan uu ku tegi karaahya haddayba timaadaba laakiin ay tahay mid xadgudub ah aanan marnaba la aqbali karin golaha wasiirada koonfur galbeed soomaliya ay cambaaraynayaan safarka oo ahaa runtii safar oo khalad ah runtii oo guddoomiyaha gobolka banaadir uu ku tagay jaziira oo ugu dambeyn looga digay maamulka gobolka banaadir ugu horeeyay guddoomiye cumar finish inaanan arrinkaa dhacay mar kale aysan dib ugu soo noqonin deegaanka jaziira intaa yamay labaa iska saabsanaytii shirka golo wasiirada dowlad goboleedka afur galbeed soomaaliya wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
weli warkii hamiignimo idaacadda redio baydhabo ee beledka baydhabo ayaa dhegaystayaal la socotan siminaar maalmood ka socodii magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waanan socday qaar kumid a wariyaasha ka howlgalo deegaanada koonfur galbeed soomaaliya iyo geeka laha gabagabay faahfaahinta qodoboreedkan cali koronto ayaan iin sii dhammaystire waxaa maanta magaalada baydhaba lagu soo gabagabeeyey tababar soconayey muddo laba maalmood ah kaasoo la siinayey soddon ka mid a saxafiyiinta ka howlgalaya deegaanada koonfur galbeed soomaaliya ee magaalada baydhaba tababarkan ay soo qabanqaabiyeen ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed ee nosege islamar ahaanta gacan weyn ay ka geysanaysay wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya tababarkan ayaa ku aadanaa tacdiyadaha jinsiga ee loo geysanayo haweenka sida loo tabanayay waxaa tababarkan soo xilitaankiisa isugu yimid mas-uuliyiin ka kala socota wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mas-uuliyiin ka socota wasaaradda haweenka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mas-uuliyiin ka socota madaxtooyada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya sidoo kale waxaa soo xilitaanka tababarka goobjooga ka ahaa madaxa tababarada ee ururka saxufiyiinta qaranka soomaaliyeed ee nosage ee magaalada baydhaba maxamed catoosho waa madaxa tababarada ururka saxufiyiinta qaranka soomaaliyeed ee nosege waxa uu ka hadlay qaarku u dhaciyay tababarkan iyo inta ka faa'iidaysatay sidoo kale inta ururka saxufiyiinta ee qaranka soomaaliyeed ee nosege tababare ay qabteen iyo inta goobooda hadday u socdaan inay ka qabtaan
muddo laba maalin ayaa waxaan baranaynay tababar ku saabsan habka tabinta tacadiyada dhaqanka xuquuqul insaanka muddada labada maalin waxaan faa-iidnay ama lagu bartay tababarkan waxyaabo fara badan oo ku aadan habka loo tabinayo ama habka wararka loo dhigayo marka ay imaato arrin tacaddi ama arrin jinsiyadeed markay imaato runtii waxyaabo badanaan ka faa-iidnay tababarkan muddadii uu soconayay waxaa ku mahadsan wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowladda federaalka oo tababarkan nusaj ka gacan siisay waana wejigii labaad oo ka dhacaya magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay wejigiisa koowaad horaanta sanadkan ayuu ka dhacay isla magaalada baydhabo waxaana maamul goboleedka koonfur galbeed saxafiyiintooda ay nasiib u yeesheen in wejiga koowaad iyo wejiga labaad tababarkan loogu qabto magaalada baydhabo iyadoo maamul goboleedyada kalena
agaasimaha warfaafinta ee madaxtooyada maxamed ibraahim bandhow ayaa ka hadlay tababarkan oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta ka socotay madaxtooyada koonfur galbeed soomaaliya runtii dacdiyada loo geysto haweenka maaha wax sahlan bulshada soomaaliyeed waxay sugayaan wariyuhu marka uu tabinayo war ku saabsan dacdiyada haweenka way adag tahay inaad ka hesho xog oo dhab ah balse laakiin wariyaha waxaa mas-uuliyad ka saaran inuu xog ku saabsan macluumaadka dacdiyada loo geystay haweenka for example ugu dambeyn waxaa tababarka soo xiray wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya maxamed cali maxamed oo uu sheegay in tababarkan aada ugu faraxsan yahay islamar ahaanta wariyaasha kula dardaarmay in sidii wax loo baray ay uga howlgalaan dadkooda waa sida uu yidhi aada muhiim aada muhiim idinku yahay oo maanta ay tahay inaad ka faa'iidaysataan meelihi aad ku timaadeen maxruumi aad ka imaadeen aad ugu laabataan idinkoo wax badan ka fahamsan wixii tababarkan idin siiyaen seminaarka ay qaateen maalmahan guud ahaan waxaan u mahad celinayaa dadkii kasoo shaqeeyey iyo macallimiintii seminaarka meeshan ka bixinaysay ka wasaarad ahaan iyo ka dowlad ahaan waxaan aada ugu ammaanin lahay inaysan jirin maanta weriye ama qof xarun tacdiyadaas laga soo eeday ama weriye u xiran tacdiyadaas ma ahan markii ugu horreysay ee ururka saxufiyiinta ee qaranka soomaaliyeed ee nosage tababaro noocaana ay ka fuliyaan magaalada baydhaba ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxaa tababarkan tababarkii ka horreeyey ee lagu qabtay isla magaalada baydhabo kana u yahay wejigii labaad ay qabtaan tababarkan aadan tacdiyadaha ka dhanka ee jinsiga ee loo geysanayo haweenka idag maasanta koronto ra-iisul wasaare maxamed xuseen roobleh iyo geeka weyba uu sashir gudoomiyey kulanka toddobaadlaha ee golaha wasiirada dowladda federaalk soomaaliya shirka toddobaadlaha ee golaha wasiirada ayaa toddobaadkan weyba hallan ku hadlay arrimaha doorashooyinka gurmadka fatahaadaha iyo xaaladda covid tumiyo sagaal weybana sidoo kale lan ku hadlay arrimo kale kulanka shir gudoomiye ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya kadib wayba faahfaahinkube wala kulan kulan ku hadlay afhayeenka xukuumadda ibraahim calimow shirkii golaha wasiirada ee maanta waxaa ee, furay ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble ee, ra-iisul wasaaraha ugu horeyn waxa uu warbixin kooban ka siiyey golaha wasiirada ee, arrimaha doorashooyinka dalka iyo ee, hirgelinteeda howlaha socda Ee, waxaa ra-iisul wasaaruhu uu sheegay in dhammaan ee, dowlad goboleedyadu ay soo ee, direen iyo ee, gobolka banaadir iyo somalilan ee, gudiyadii doorashada dhammaantoodna ay diyaar yihiin Ee, sida ugu dhaqsaha badanna ee, xafiiska ra-iisul wasaaruhu uu usoo saari doono liiska kama dambeysta ee gudiyadaasi oo dhan Ee, ra-iisul wasaaruhu waxa uu ku celiyey ee, in doorashadaas ay noqon doonto midda furan ee, warbaahintu ay goobjoog ka tahay ee, xoogna u saari doono sidii ee, du- ay doorashadaas u noqon lahayd mid ee, dhammaan dadka soomaaliyeed u horseeda doorashada furan Ee, ra-iisul wasaare waxa uu ku celiyey oo kale in ee, qoondada haweenku ay ka go'an tahay islamarkaana ahmiyad uu siinayo ee, sidii loo sugi lahaana uu maaragtay ee, xoogga saari doono Ee, intaa kadib ra-iisul wasaaruhu ee, waxa uu ee, aaday kulamo gooni ah oo isaga uu lahaa muhiim u ahaa Ee, waxaana shirka sii waday oo ee, shirka gudoominayay ra-iisul wasaare ku-xigeenka mahdi guulad qadar Ee, waxaa ugu horreyn warbixin laga dhageystay ee, wasiirada amniga iyo difaaca ee, kuwaasoo ee, xaaladaha dalka iyo amnigiisa ka hadlayay su-aalana la weydiiyey Ee, sidoo kale ee, waxaa ee, warbixin laga dhageystay wasaaradda gargaarka oo la xiriiray arrimaha gurmadka iyo abaaraha maaragtay ee, howlihii u dambeeyey ay qabanayeen ugu dambeyntiina wasiirka shaqada iyo shaqaalaha xukuumadda ee, soomaaliya ayaa waxa uu ee, golaha wasiirada usoo bandhigay habraac ee, shaqasiinta ee, xoogstada soomaaliyeed ee dibadda ee, waxaana ee, dood iyo maaragtay falanqeyn kadib ee, golaha wasiiradu ay u qaadeen cod cod aqlabiyada ayaana lagu ansixiyey habraacaasoo muhiim u ah shaqaalasiinta xoogstada soomaaliyeed
hadalka afhayeenka xukuumadda dowladda federaalk soomaaliya iyo haka-ede hilageeka kulanka golaha wasiirada toddobaadka kadib shir gudoomiye ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya qeybaha hore weli warkii hamignimo idaacadda radio baydhabo ee beledka baydhabo iyo la socotan wasiirka amniga dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug axmed macalin fiqi oo geeka sifoolka foole aan ku qeyb galay shirka saddex bilo shirka saddex biloodka ee dhex maray deeqbixiyaasha ca- awyow barnaamijka joint police hay-adda u-n-ka wasaaradda amniga xukuumadda federaalka iyo wasaaradaha amniga dowlad goboleedyada soomaaliya shirka wasiirka amniga usiyo webuse ka bandhigay baahiya shalgadiisan iyo mashaariicda dhowaan la rajeeyahay iyagana ku horgeliya deegaanada galmudug dhammaantiyo hoos wada kooyeen sidoo kale wasiirka weybus bandhigay baahiyaha la xiriira tayeynta ciidamada daraawiishta galmudug iyo qeybahooda shalgadiisan ee ciidanka madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe iyo amar duldhiki golaha wasiirada cusub madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe oo geeka khamiisaitiya shir gudoomiye kulanka golaha wasiirada oo ah kiin korey kudib magacaabistii golaha xukuumadda jubbaland madaxweynaha ayaa weyba wasiirada cusub use kala dardaarmay iniyo shaqadiyo ongudan sada ankaxabo iyadoo oo wasaarad walba iyo hooga saara siyaleri shaqadii angaarke gabagabadii weyba madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoowe wuusan sheegay xukuumadda in xukuumadda cusub iyo in shaqeey doonto si baaxad leh waana lanku baahanyi in shacabka yoon arimayan wal kasto ankabon oo yoon qabda kuran ah la wadaagan meelo dhegeystayaal warka siinka kooyahayona weybo raadiyo baydhabo ee beledka baydhabo akhbaaraadka banaanka dalalka khaliijka oo hajeedii dalab cusub oo ku saabsan wadahadalada iiraan dalalka khaliijka ayaa arbaadi sheegay in halis noqdo doonto in wadahadalada quwadaha caalamka iyo kala jaran iiraan ee barnaamijka nucleer-ka lagu reeba barnaamijka gintalada iyo dhaq- iyo dhaqanka xasilooni darada ee tixraan wayba markale kanagana in iyo wadahadallada qayb ku noqdaan dalaalka aan ka awooda badan caalamka iyo iiraan ya wayba iyo sabtidii vienna aan ka bilowday wareegii lixaad ee wadahadallada la kafadahay in diblankanagada heshiiskii labada kun tomiyo shantii laku deeriya barnaamijka nukliyerka iiraan kaas oo ka horkooya sacuudiga arabiya iyo holofada isla markaasina maraykanka uusa ku bahi labada kun tomiyo sideedka heshiiskas nukliyerka iiraan madaxweynaha maraykanka jo biden iyo fadahay in uusa dib lankanaga heshiiskii lankanagada heshiiskii labada kun tomiyo shantii oo uusa ku bahi madaxweynihiisa ku horreeyey ee donald trump warkii hamiignimo idaacadda radio baydhabo ee beledka baydhabo dhegaystayaalayseen ku dhegaystaaseen antiyaninkeegie warkaan uga siciin maxamed nuur sabriya iyo xasan jeeda intinaaseen kusaari qaybta farsamada joografidhe warkaanko kale lamida dhegaystayaal antimur kale hawda dib oon kulmaana saas iyo ammaan ala wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu